sub-county ya Wajir South. Hii gari ya pili 08 CG. Gari ya tatu inaelekea sub-county ya Eldas.
barsaabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi jiir ayaa dahfuray talaalka xoolaha gaar ahaan riyaha iyo sidoo kale idaha talaalkani ayaa lagu wadaa in uu socon doono muddo toban cisha waxa uuna gaari doonaa guud ahaan deegaanada ismaamulka wajeer meeshan waxaan isugu nimaadne waxaa la bilaabayaa in la tallaalo xoola waa maqasheen farax simaan wuxuu yidhi waxaa la tallaale geel hadda waxaa la tallaalaa idihii iyo arigii waxaana laga tallaalaa waxa la yidhaahda diifdheera iyo gees dhowr inay daawadan iyo tallaalkan ay maaragtay inoo soo hagaajisa oo inoo keenta midda kale gafanaga waxaan ugu bishaaraynaynaa oo u mahadnaqaynaa shantiisii sano ka horo waagii shantiisii sano umbaan macnaa tallaal fiican oo xoolaha la tallaala aan helnay haddana maanta tallaalka camal ayaan helnay waxaan ka codsanaynaa sidii aad maarata waanijigu ugu fikiraa oo daawada ugu fikiraa oo xooldhaqatadaas ugu fikiraa inaad siyada iyada eh annagoo ku kalsoon aad shaqadii inaad u wada asaga iyo wasiiradiisa iyo biyasaashiisa iyo shaqaalihiisaba gabanaha ismaamulka wajeer ayaa dhanka kale shacabka ugu baaqay inay isu diiwaangeliyaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaano sha arrintii kale oon raba inaan ka hadlo waxaa waaye waxa la yidhahda sha sha hadda waxaa socda registration diiwaangelis sha soomaaliya waxaan iin sheegayaa n h i f waa dhammaatay n h i f waxay u dhimatay musuq maasuq musuq maasuqa waxaa ka mid ahaa kaarkoo ninkoo shaqaalo uu qabo ayaa la rabaa qabiil ilaan in laga daaway n h i f waxaa u dhimatay saas waay war kaarkaadii sii qafaa istaan laga yaalle kaarkaadii sii kaarkii shaqaaliya qof walba loo isticmaali lacagta istaallaha sheeganayo n h f ka qaadanayaan iyo n h f wixii hayso waa iskeeni waaye hadda wixii waa la bedelay waxaa la yidhi kaarkan haddaaba laga maarmin qof walba aan la siiyo kaarkan haddaanba laga maarmin oo berri qofka shaqaalaha lala wadaagi doona kan shaqada haysta iyo kanan haysanin kulli maan shaa gelino shaa haddaad geshid ood xanuunsatid ood operation u baahatid amase daaweyn u baahatid kharashka kulligiisba hadduun ahayn badidiis waxaa qabaa insuranskaas ayaa qabaya wiigan doctor daahir sooma wuxuu ii sheegay maamo la abreshime oo lagu sameeyey procedure qalliin u baahnaay boqol iyo labaatan kun boqol iyo labaatan kunkiina ay ogolaatay shaa inay bixiso sababtoo ah waxay qabtay inshuranska shaa ugu dambeyntiina gabnaha ismaamulka wajeer ayaa sheegay in weli ismaamulada qaar aysan shaqaaluhu weli mishaaraadkoodu aysa helin taas oo uu dowladda sare uu ku dhaliilay bishii waxaan ku jirnaa kow iyo tobanaad lacagta ugu dambayso oo qaarkeed hadda weli aan soo dayn haynana waxaa waay tii bish sideedaad maalin walba bergen bangigaan baryaynaa war bishaanu keli bishaanu keli noo deeya mishaarki bishaan noo deeyo mishaarki bishi sideedaad waan bixinay kan toddobaad waan bixinay kan sagaalaad waan bixinay kan tobanaad waan bixinay lacagta ugu dambaysa oon helnayna waxaa weeyaan mid hadda sideedaad lasoo daynayo marka devolution looma samaynin in gambiye bangi gabanayaasha maalin walba ay banugta ay baryaan oo ay dhahaan maar lacagna si aan mishaar ku bixinno heer waxay gaaraysaa in dhan shaqaalaha kala taga sanadkii labaad oo dowladda countiga wajeer uu hogaaminaya axmed cabdulaahi jiir xoolodhaqatada ismaamulka wajeer ay u dirto daawooyin looga talaalaya cudurrada ku dhaca xoolaha gaar ahaan ariga iyo looda kadib markay cabasho dadweynaha imaatay ayaa waxaayna sidoo kale dowladda si degdeg ah ay ugu soo iibisay xoolodhaqatada daaweyn ku filan xoolahooda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer